faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakrnaan raadiyo cadaado jawaar
san halkan waa redio cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duur qodobada aad maanta maqli doontaan waxaa ugu daro mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo ku xayiran garoonkaada cadda ee magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamada milatariga soomaaliya kuwa midooda afrika misomo howlgal ballaaran ka wada deegaana hoosta degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose shirka toddobaatan ee afreed ee golaha guud ee qaramada midoobe oo maanta ka furmaya magaalada new york ee waddanka maraykanka wafdi ka socda dowladda federaalk oo shir uga qaybgelayaa waddanka koonfur afrika gudoomiyaha xisbiga u ced injineer faysal cali waraabe oo ka hadlay xayiraadii sheekh sharif sheekh axmed lagu geystay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kenya oo si adag uga jawaabtay eedeyntii uga timid dowladda waddanka jabuuti gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho kulan la qaatay ganacsata ka socotay waddanka turkiga kulan looga hadlayaa amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo isla ka dhacay magaaladaasi xeraryaha maxkamadda gobolka hiiraan oo ka hadlay dad lagu soo qabta waxyaaba maanka dooriya intaasaad maasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookaran warka duur reediyo cadaado goro u diyaagoroba warkaasoo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duhur talaadaha taarada ku astirsan tahay afariyo labaatanka bisha sagaalada sebtembar sannada labaatan toban sagaal warka duur waxaa soo saaray shirmaaka maxamed maxamed shirmaako suuley cumar axmed ibraahim saxeefe ayaa farsamay anigoo xasana ayaa maanta idiin warami doona imagii haatanna kusoo dhawaada warkii oo dhan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxaa la sheegay iminka ay ku xayir yihiin garoonka diyaaradaha aadacadda ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland aadan ibraahim awxirsi ayaa sheegay in mas-uuliyiin iyo shaqaale ka tirsan maamulka jubbaland labadii maalmood ee lasoo dhaafaya ay ku xayiran yihiin garoonka aadan cadde ee magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland waxauu sheegay in dhowr howlwadeen oo ka tirsan wasaaradiisa ay ku xanaba yihiin magaalada caasimadda ee muqdisho kuwaasoo howlo shaqo u joogay magaalada caasimadda ee muqdisho ee jubbaland qaarna shaqo u joogay qaarna soo aadi lahaayeen ayaa maalinta labaad ku kala xaniban kismaayo iyo xamar ayuu yidhi wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhowr maalin ka hor ayay markii amar ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan maamulka hay-adda dowladda federaalka soomaaliya joojiyey dhammaan duulamadii tagi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose go-aankan ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay dhaqdhaqaaqa garoonka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo maanta labaad hakad ku jira arrintan ayaa daba socotaa khilaafkii ka dhashay doorasho dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose taasoo dib loogu doortay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe taas oo ka hortimid dowladda federaalk soomaaliya natiijada ka soo baxday dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland waxaa u dhexeeya khilaaf meesha ugu xumaan taagnan taasoo ka dhalatay doorashay labaalabaatanka bishii lasoo dhaafay dib isugu doortay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe dowladda federaalk soomaaliya ay diiday inay aqoonsato maamulka jubbaland ee mar labaad uu ku soo baxay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe waxaana intaasi ka dambeeya tallaabo tallaabo ay ku xujinaysa dowladda federaalka oo diidaneed in cilamsaarkiisa ay ka qaybgalaan madax ka tirsan dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qeybta ka iyo siyaasiyiin ayadoo sheegtay inaysan jirin cid tegi karta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxay xayiraad saartay diyaaradaha tegi jira ama ka imaan jira magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo saameyn xoog leh ku yeeshay nolosha dadka shacabka ee ku noolaa qeybo ka mid ah magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale deegaanada maamulka jubbaland warka duuraha reedhow cadaado ayaad degeysanaysaan xeraryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gobolka hiiraan ayaa ka hadlay dad lagu soo qabto waxyaabaha maanka dooriya bashiir cabdulahi casman ayaa warkan ka soo diray beledweyne
xeer ilaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiy labaatanaad ee gobolka hiiraan maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa ka hadlay dad lagu soo qabtay iibinta waxyaabaha maanka dooriya magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in sharciga la horkeeni doono waxaa howlgalka sameynayay waxay ahaayeen ciidamada qalabka sida ay ugu horeeyaan ciidamada milatariga iyo nabadsugidda iyo booliskaba waxaa lagu soo qabtay xafiiska xeerlaalinta ay ku soo wareejiyeen laamaha amniga habeenkaas jimcaha ilaa maalintii sabdiga ahay tiro dhan shan iyo toban xali ilaa saakina howlgalku uu sii socday tirada xabsiga loo gudbiyey maxkamadda ciidamada u gudbisay laguna soo qabtay maandooriyaha kow iyo labaatan oo dhammaantood gacanta ku haysay khamrada iyo xashiishka ay isticmaalayeen mid aan caddeemahiisa lagu qaban laamaha amniga ma aysan soo qaban laamaha amniga in sidaas ay u shaqeeyaana waxay dardaaran ka soo baxay saraakiisha hogaaminayso iyo maxkamadda ciidamada shir wada qaatay waxaa suurtagal aanan ahayn noona cuntamaynin annagoo garaado wadano ciidamo mas-uulka ah mas-uuliyad aan sheeganayn in gabadha soomaalidu beledweyne ku nool habeenkii mid maandooriye cabsan daraaddeed ay gurigeeda ugu bixi weyso waxaan ugu mahad celinayaa bulshada reer beledweyne ciidamada amniga kala shaqeeyay in shaqadaas la qabto maxaa yeeley cidda taleefanada soo diraysay oo ku wargelinaysa luuqyada xashiishka iyo qamrada lagu cabeeyay waxay ahaayeen shacbiga cidda mahad celinaysa waxay ahaayeen shacbiga isku soo wada duuduub waa u mahad celinaynaa hooyo soomaaliyeed ama aabbo soomaaliyeed oo wiilkiisa labaatan jir ah meeshuu ku nool yahay ama xaaladda uu ku sugana war aan ka haynin oo lasoo qabta isagoo gacanta midi ku haysta qamradii ayuu waalidka inuu kuu yimaado ama nabaddoona ay ku imaadaan waxay ku leeyihiin wiilkayga ooliyuu ahay masaajid ayuu ku jira arrintaas way dhammaatay go-aan cadaa laga qaatay sidoo kale waxa uu sheegay inay sii socon doonaan howlgalka ka dhanka ah iibinta maandooriyaha isagoo fariin u diray shakhsiyaadka maandooriyaha ka ganacsada ee ku nool magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo waxyaabaha maanka dooriya ku iibisa gudaha magaalada beledweyne xabsiga ayay dadkaas loogu talagalay xabsiga loogu talagalay ayayna jiraan waalidiintan waxaan leeyahay wiilkaad intuu bannaanka joogo ka warqab laakiin mar hadduu laamaha amniga gacanta uu ku soo dhacay maxkamadaba waxa la waafajinayo waa sharciga waxaan rabaa inaan meeshan ka caddee waxaa jirta hanti ama baabuur lagu soo daabulo ama bajaaj lagu soo daabulo qamrada iyo xashiishka iyo mootooyin ayaa jira kuwaasna waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo go-aan guud oo ay qaateen laamaha amniga iyo xafiiska xeerlaalinta ayaa jira baabuur walboo lagu soo qabta ama bajaaj walboo lagu soo qabta iyadoo sida alaabtaas waxaa la horgeynaya garsoorka ciidamada sharcigana wuu ku cad yahay oo qodobadiisu way caddeynayaan waxa meesha ku yaala oo hantidaas ku saabsan waxaa jira dukaamo lagu dhexgado iyo guryo lagu dhexgado waxaa jira dumar alaabtaas qariyoo guryaha ku dhexgado iyo dumar isticmaalaba dadka hadda lasoo qabtay dumarku ma jiraan laakiin wax lagu baadi joogo oo dumar magaalada jooga oo iyakana barnaamijkaas shaqo ku leh codkaasi wuu dabciyay warbixintii bashiir cabdulaahi cismaan nooga soo diray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwo ka tirsan kuwa midooda afrika ama soomaaliya howlgallo ballaarna waxay iminka ay ka sameynayaan deegaanaha hoosta degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerar ay ku qaadeen xero ciidan oo ku taala deegaanka ceesaniin oo hoosta degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada militariga soomaaliya oo helinayaan kuwa amisoomaya maanta waxay howlgallo ballaaran ay ka sameynayaan degmada qoryooli ee gobolka shabeelle hoose iyo duleedka degmadaasi howlgalkaas ayaa ka dambeeyey kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay saaka waa berigii hore weer ku qaadeen saliig ciidanka midooda afrika amisom ay ku leeyihiin degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose dadka degmada qoryooli ayaa waxay ku waramayaan inay maqlayaan dhawaqa rasaasta ay isweersanayaan labada dhinac ee dagaalamay ha yeeshee aysan caddayn karin khasaraha ka dhashay weerarkii halkaasi maanta ay ku qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab wararka intaas waxay ku darayaan in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa midooda afrika amisom ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo saaki hore ay soo bilaabeen sidoo kalena mararka qaar waxaa la maqlayaa rasaas dhacayso goobta halkolkaas uu ka socdo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa midooda afrika amisom weli dhankooda kamaysan hadlin dagaalkii ka dhacay degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee maanta ay ka wadaan duleedka degmada qoryoole iyo deegaana hoosta degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose dhowaan ayay ahayd markii weerar xoogan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka ceesliin oo hoosta degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana xilligaas wixii ka dambeeyey ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay wadeen dhaqdhaqaayo ciidan ay ka wadaan deegaanaha hoosta degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose warka duuraha redio cadaadow ayaa degaysanaysaan hogaamiye xisbiga u cid injineer faysal cali waraab ayaa dowladda federaalka soomaaliya wuxuu ku dhaliilay xayraadii madaxweyne ku-meelgaarka ee dowladda federaalka soomaaliya ay saartay xiluu magaalada kismaayo ee gobolka jubbat hoose uga qaybgeli lahaa calamasaarka hogaamiyaha mar labaad talada maamulka jubbaland isku doortay ee axmed maxamed islaam axmed madoobe gudoomiye xisbiga ucid injineer faysal cali waraab ayaa ka hadlay xayraadii dowladda federaalka soomaaliya ee saartay madaxweynihii dowladda ku-meel gaarka ahayd xilli ay doonayeen u duulo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland injineer faysal cali waraabe waxa uu sheegay in adag wuxuu yihiin xayiraada dowladda federaalka soomaaliya ay saartay sheekh shariif sheekh axmed wafdigiisii la socday kuwaasoo kusii jeeday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna u xusay in arrintaas oo khilaaf xoog leh ay dhali doonto sidoo kale gudoomiyaha xisbiga u ceed ee somalilan injineer faysal cali waaraab ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay ka shaqaynayaan kicinta dhallinyarada ah hayeeshee arrintaasi laga gudbi doono aadna ka tacabsiinaya madaxweynihii hore ee xamar shariif sheekh shariif shalay waxaa loo jeedo kismaayo qabo waxaan leeyahay sheekh shariif oo aduu naftaada ayay naftaada calaamada iyana isku geystay inay xoog siiyaan inay yar oo argooseen iyaa isku geysin marka waxaan leenahay waa aragtaa qofkii iska dhigo baalowkiisa wax ku dhacay waa aragtaa wax ku qaata baan leenahay gowdaha dalkana aad baa loo soo galay waxayna soo galay qolayla nabad nolol iyo nabada nolol oo wax kale aan ka shaqeen in dalinyarateena la dhex galo calamaanta loo dhiibo laynuu kiciyaa weyne xamarka gurmud bay nooga baahantay haddii aragna hadalka gudoomiyaha xisbiga u cud ee somalilan injineer faysal cali waraab ayaa ku su-aadaya iyadoo maalin ka hor madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ahayd oo ku sugan magaalada caasimadaah ee muqdisho loo diiday inuu u duulo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose isagoona ka qaybgal lahaa xalfadda calimasaarka ah ee madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe warka duuraha redio cadaado ayaa degaysanaysana kuwa looga hadlaya amniga magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka dhacay isla magaaladaasi mar kale bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan ka soo diray magaalada beledweyn ee hiiraan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan lagu hadlayay amniga waxaana ka qayb galay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya kulanka kadib waxaa warbaahintan la hadlay taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed korneel faarac cali waasuge waxaana uu sheegay in ciddii lagu arkay iyadoo hub sharci darra ku dhex wadato magaalada beledweyne tallaabo laga qaadi doono maanta halkan waxaa isugu nimidnay hay-adaha amniga iyo maxkamadda ciidamada beryahan gobolka hiiraan xaalad amni darro ka jirtay xaaladaas oo dadka shicibka ahoo gobolka degan u dulqaadan waay ha noqoto mid al-shabaab iyo ha noqoto mid amni gudaha oo dadka muqaadaraadka isticmaala dad shibilhoo iska yimid oo magaalada hub la soo galay iyo arrimo badanba arrintaas waa loo dulqaadan waayey waxaan halkan baaq maanta uga dirayaa hay-adaha amniga inay arrintaas ay u istaagaan ciidamada qalabka sida dhammaantood meeshan waa ku dhan yihiin maxkamaddii way joogtaa waxaan rabnaa in tallaabo adag laga qaado arrintaas argagixisada al-shabaab oo laga hortago iyo wixii gacansaar la leh ciddii gacansaar la leh iyo argagixisada oo laga hortago qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye hubka sharci daraaha ee magaalada lagu wato see amni loo sugayaa haddii hubka uusan noo tiro koobnayn hubka magaalada lagu wato waxaa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida ka shicibkaahu ha geysto guryihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamadduna markhaatii ka tahay maxkamadaan keenaynaa waa la wareegaynaa dadku ha dhigto baryahan waxa la caadaysta in laba nin hadday isqabato qolaba hub la soo bax dhulaan isku haysanaa qola hub la soo bixi meesha nidaamaa ka jira dowladnimaa ka jirta dadku ha soo dacwoodi laakiin reer reer hebel dhulay isku haystaane qoryeyna saaka isku haystaan ugu dulqaadan mayno taliyaha guutada shanaad qayb toddobiy labaatanaad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay ka mamnuuceen gawaarida miraayadaha madow si loo xaqiijiyo amniga guud ee magaalada beledweyne baabuurta miraayadaha beesalkaa wata iyo baabuurta wata bajaajyada oo laga furay taargada laga furay haddii gobolka niman kale ka taliyaanay baabuurta taarga laga furo haddaan is arkaynaa baabuur kasta oo taargalaana oo la soo qabto ganaaxuu mutaysana marka koowaad ganaaxuu mutaysana marka labaad waa mutaysana marka saddexaadna waa lala wareega hay-adaha amniga waxaan ku wargelinaynaa inay dhammaan hawshaas ka howlgalaan annagoo isku duuban aan ka wada howlgalno shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan dadka ku dhuumaalaysanaa guryahooda ama cashiishka ku cabaa ama shuftada al-shabaab oo soo gelaysa inay soo sheegaan ay ciidamada amniga gacan siiyaan habeen iyo maalinna waa u soo jeedaynaa waana la dagaalamaynaa wixii arrintaasoo dhan faraha kula jira horta sideedaba xoogga dalka soomaaliyeed inay jaad cunaan haata looma ogolo ciidamada qalabka sidana waa nala mid oo nuucyadooda kala duwan ciddii lagu soo qabto ciidamadana way ka baxaysaa gaal shiro dheerayna mutaysanaysaa ciqaab dheeray mutaysana haddii aan sidii kuwii hore intay sheegeen aan la kufana waad arki doontaan hadday fushana waa arki doontaan laakiin aniga go-aankaygu wuxuu yahay in la fulo
warbixintaas wuxuu dayay warbixinta bashiir cabdullaahi cismaan ee war nooga soo daray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warka duhure reer codaadow ayaa degeysanaysaan wasiir ku-xigeenka dekedaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa tababar la xiriira badbaadada nafta wuxuu ka furay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cabdinuur xayi ee warkan ka soo daray magaalada kismaayo ee jubbada hoose
tobabarkan ayaa loo qabtay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya gaar ahaan howlwadannada qaabilsan arrimaha gaadiidka badda kaas oo ahaa mid lagu tayanayo xirfadda badbaadada qofka naftiisa iyo nafka alle xilliga ay badda ku jiraan iyadoo islamarkaasina la baraya sida ugu fudud ee qofka naftiisa u badbaadin karo islamarkaasina uu awood ugu yeelan karo badbaadada dadka kale maraya ku-xigeenka dekedda muqdisho cabdiraxmaan maxamed maxamuud agaweyne oo furay tobabarkan oo socon doona muddo laba maalmooda ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedka tobabarkani barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay safety and security oo muxuu ahaa qofka asagoonan aqoonin uusan badda fuuli karin oo u baahan in waa barnaamij maado aada u wanaagsan oo qof alle qofkii ku shuqula badda inuu wax badan ka fahmo u baahan waa mahadsanyahin dowlada f b shaqada iyo wanaaga iyo waqtiga dheer ay geliyeen hawshan tiimka kasoo qeybgalay oo fursadda u helay inay ka faa'iidaystaanna waa fursad gaara idin tahay casharada casharo aan isleenahay dhaxalgalay idin noqon doonaan ay noqon doontaa mudane cismaan cabdi daalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya ayaa sheegay inay dadka soomaaliyeed ee ka shaqaysta dekedaha soomaaliya ay u baahan yihiin in badqabkooda la ilaaliyo islamarkaasina laysku howlo sidii loola socon lahaa
waad ogtahay burburkiina gaaray kadib in aqoon badan aynan jirin aan hawada wax badan ka maqnayn laakiin hadda maadaama aan maalinba maalinta ka dambeysa fursado aanu helayno in aan adduunyada na dhaaftay inaan soo gaarsiino dhallinyaradeena aqoon-yahanka ah ayaan maanta waxaan u joognaa in tababarkan uu idin furmo oo safety-ga ah yacni basic oo safety inaan barataan oo qof kasta oo badda galaya inuu barto waa muhiim maxaa yeele naftaada inaad badbaadiso mas-uulna waxaa ka tahay markabka haddii aad kabtan tahay ee markabka aada wadana waxaad mas-uul ka tahay markabkii oo dhan haddii aad tahay qofka saaran ama isticmaalaya ama caawinaya kabtanka ama shaqooyin kale markabka dhexdiisa ka hayan inaad barato qaabkii naftaada a u badbaadin lahayd ama qofkii kale oo ku waxyeelooba saa u badbaadin lahayd ugu yaraan basic inaad barato muhiimay ku tahay marka maalmahan labada maalmooda halkan aad joogi doontaan waxaa jooga rag dhalinyaro ah oo khubaro ah oo w f b ay idin soo xushay oo idin siin doona tababar tababarkaas inaad horta ka faa'iidaysataan aqoonta wax la siisan karo ma jiraan
codkaasi wuxuu dhameeyay warbixintii cabdinuraxiy uu nooga soo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warka duurida reediyo cadaado ayaa degeysanaysaan magaalada new york ee dalka mareykanka waxaa goor lagu wadaa inuu si rasmi uga furmo shirka toddobaataniyo afraad ee golaha ammaanka qaramada midoobey shirkaasi waxaa furi doona xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio scotra waxaana ka qaybgelaya dhammaan hogaamiyayaasha caalamka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa ku sugan magaalada new york ee dalka mareykanka iyagoona ka qaybgelaya meerta toddobaatan iyo afraad ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kelmad ka jeedin doona madasha kullumaysiga hogaamiyaasha caalamka iyadoo meerta toddobaatan iyo afraad ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey lagu suntay dib u xoojinta dadaalada wadajirka ah ee lagu dabargoynayo saboolnimada baahida waxbarasho tayo leh waxbarasho tayo leh iyo ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada caddanyaasha ugu waaweyn ee hogaamiyaasha caalamka kaga arsan doonaan meerta toddobaatan iyo afraad ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxaa ugu muhiimsan xoojinta fursadaha shaqe iyo siyaasadeed ee dhalinyarta xaluhelidda coladaha iyo khilaafaadka caalamka kubcinta dhaqaalaha ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo madaynta dadaalada lagu wajahayo caalamka shir wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa wadanka koonfur africa shir uga qaybgalaya wafdi hogaaminaya wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya saalax maxamed jaamac ayaa waxay gaareen magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa halkaas oo la filayo in maalinta beri ay uga qaybgalaan shir halkaasi ka dhacaya shirkaas ayaa waxaa soo qabaqaabisay hay-adda esa waxaana sidoo kale ka qaybgeli doona xubno ka socda wadamada afrika iyadoo inta badan shirkaasi looga hadli doono arrimaha dastuurka ee waqaaradda afrika wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac wuxuu sheegay in shirka lagu gorfayn doono arrimo ay ka mid yihiin dastuurka iyo dimuqraadiyadda islamarkaasna loo kala qaadayo khibrad wanaag iyo waayo aragnimo sidoo kale waxa uu sheegay in inta ku sugan yihiin koonfur afrika ay la kulmi doonaan madaxa hay-adaha kala duwan iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika wafdiga wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac waxay ka qaybgelayaa shirkaas oo ka qaybgelaya senator xuseen sheekh maxamed oo ah xogayaha guddiga dastuurka ah ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dowladda kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay eedeyn dhowaan kaga timid dowladda jabuuti taas oo salka ku haysay loolanka ay labada wadan ugu jiraan xubin ka qolasha waa xubin ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobey jabuuti ayaa asbuuci lasoo dhaafay kenya ku tilmaamtay waddan aan lagu aamini karin nabadgelyada gobolka iyadoo tusaale usoo qaatay khilaafka xadka labada dal ee kala dhexeeya dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda waddanka kenya aadan bare ducaal oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya kan mid aha saraakiisha sare ee xisbiga talada dalkaasi kenya haya ayaa si kor lagu jawaabay hadalkii kasoo yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka jabuuti waxaan ka qayb galnay dibshoysiinta wadamada suudaan suudaanta koonfureed soomaaliya nimeria serialon liberia iyo wadamo kale waxaana ka qaybnahay wadamada uu maraykanka ka mid nahay ee dagaalka kula jira ururada argixisada iyo barcabeeda ayuu yidhi aadan buro ducaale aadan buro ducaale soomaali baan nahay oo muwaadiniin kenyana ah mana aqbalayna in soomaaliya ay qaato waddankeenna jabuuti oo sheegtay in kenya aan lagu aamini karin ammaanka waddanka aadan buron ducaale ayaa dhinacaasi wuxuu sheegay in kenya ay cod aqlabiyad leh uga guulaysatay jabuuti markii hanashada kursiga afrika lagu matalayo gobolka ugu tartameen ururka midooda afrika gudihiisa wuxuu yidhi annaga haddan waxaan wadnaa calankii midooda afrika jabuuti waxaan kala baxnay codayn waxaana helay soddon iyo toddoba cod iyuuna waxay heleen saddex iyo toban cod markan waxaan leenahay walaalaheen maxamuud oo ah nin wasiir ah oo sharaf leh in haddii jabuuti weli sii wado ololahaasi ay ka dhigi doonto mid diblomaasiyadeed aadan buro dacaal oo hadalkaasi sii watay ayaa yidhi haddaan leenahay kenya nabadgelyo iyo ma jirtana jabuuti eriteria ayaa soo fadhiya dhowr iyo toban sano milatarigoodana ay isfiirsanayaan kenyana waa waddan kaliya ee nabad loo soo doonto qaxootiga martigelisay waana meesha kaliya ee lagu soo cararo markii haddii aad isbabardhigto jabuuti iyo kenya keebaa lagu aamini karaa ammaanka gobolka ayuu yidhi aadan buro ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka jabuuti maxamed cali yuusuf oo safiirka ajanabiga ah ee dalka ku sugan kala hadlay arrinta la xiriirta musharaxnimadiisa kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa sheegay in jabuuti u baahan tahay codadda gobolkaasi oo codadka gobolkaasi jabuuti ayaa waxay qiyaasaysaa inay ku saxan tahay daalkeeda ku aadan kursiga golaha amniga ee qaramada midoobe waxaana u baahannahay taageerada dalalka ku sugan musharaxnimadeyda ayuu yidhi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka jabuuti wasiirka arrimaha dibadda waddanka jabuuti ayaa kulan la yeeshay safirada ka socda wadamada ajnabiga ah ee ku sugan gudaha waddankaasi wuxuu dhinaco kale sheegay in haddii kenya ay kursigaasi hesho ay saameyn xoog leh ay ku yeelan doonto muranka kula dhexeeya waddanka soomaaliya waxaan qiyaasaynaa oo kaliya inay kenya dhibaato khatar ah ku hayso dowladda federaalk ee soomaaliya xaaladda u dhexaysa labada dalna ay cirka isku sii shiriri doonto haddii kenya kursigaas ay ku guulaysato isagoo hadalkaasi sii wata ayuu intaas wuxuu raacay in kenya lagu aamini karin gobolka amnigiisa jabuuti ayaa weli ka adkaysanaysa in tartanka lasii wado kenya marka laisla tago golaha amniga ayna isku dayaydo in kursigaasi ay ku guulaysato gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho cumar maxamuud oo loo yaqaano cumar firar ayaa xalay kulan casharaf ah la qaatay ganacsato ka socota dalka turkiga kuwaas oo maalin lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada caasimada ah ee muqdisho ganacsatada oo ka socota wadanka turkiga ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxay ka wada hadleen sidii maalgashi lagu sameyn lahaa caasimada iyo iskaashi la xiriira horumarinta kobaca dhaqaalaha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa kulan la yeeshay ganacsato ka socota dalka turkiga oo jooga magaalada caasimadaha muqdisho waxaana ka wada hadalnay sidii la maalgashi ugu samaysan lahaayeen magaalada caasimadaha muqdisho iyo xoojinta xiriirka soomaaliya iyo turkiga ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar cumar finish warka duur kala socota radio cdaadan wanaagaantaas warka duur waxaa soo saaray sharmaako maxamed maxamed sharmaako suley cumar axmed ibraahim saxiifan farsamini tan warkaan warkaxeed ugu kulma doona duur wanaagsan